in ka badan konton arday oo isugu jira danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag la-aana ka helay madarasada almustaqiim ee magaalada beledweyn ardayda la siiyo fursadaha waxbarasho ayaa ahaa kuwo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada maamulaha madarasada almustaqiim yaxya macalin yacquub ayaa raadiyo beerulo uga waramay tirada ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho ee lacag laanta ah haa arday agoona iska jirto oo dalley ah oo dad lacag la-aan wax iskaga bartaa jirto oo madarasada ay lacag la-aan wax ku barto sida agoontoo kale waxaa kaloo jirta dad danley ah afar canugoo kale ku keenayaan labaan awoodno ee kuleeyan labada kale ma awoodno marka dabaraac baa iska badan ardayda laga yaabo boqol iyo afartan markay gaarayaan lixdan arday ama toddobaatan arday in laga qaado toddobaatan lacag la-aan ay yihiin qaar dabaraac ah iyo qaar agoon ah iyo qaar danley iskugu jiraan ardada waa jiraan arday fursad lacag la-aan ah wax lagu bara waa jiraan arday xitaa dugsiga ka qalan bedelatay oo agoon ahaa jiro oo xaflad loo qabtay xitaa oo lacagaha xafladda xitaa laga dibiray oo shahaadadoodiina ka qaatay madarasada ayaa jirta oo aad iyo aad hadda maxaa ku sheega qaarkood macalimiin ay ka yihiinba xaafadaha ayaa jiraba oo lacag la-aanna wax kusoo bartay oo agoon iskugu jir iyo dalley intaba imise ayay gaarayaan ardayda danyartii agoonta ee madarasada wax ka barato ardada danyarta horta dadka dhanaaba isla danley ahba aan wax u dhigno inta badan waa dalley waa dad iska masaakiin oo iska xoogsata ah inta badan dadka aan wax barno laakiin si gaar ah hadda ardada eh agoonta iyo danleyda ilaa afartameeyo arday way gaarayaan si gaar ah ma jiraan waalidiin idiin keenay caruurtooda islamarkaana idiin sheega inaysan awoodin lacagtii ay wax ku baran lahaayeen qaab nooceedis usoo dhaweyseen waalidiintaas waa jirtaa arday badan oo loo keena waalidiin arday in loo keena yiri ma awoodno qaar xitaa waxaan aragnay bishii markaan dhahnay orda keena erdadii oo kale ay inay ku yimaadaan ku dhahayaan macalino annaga ma awoodno cunugii gurigu iska jooga lacagtiaan awoodi wayn kadibna aad leedahay marka kusoo celiya dugsiga si marka ay wax u bartaan micnaa sababtoo ah waxaa weeye waxaan waa diin marka haddii qofkii duruuftiisa ay ka muuqato ay run ka tahay waxaa wanaagsan in qofkaasi marka si il naxariis lagu fiiriyo oo madaarista qur-aanka markaa si gaara il gaar ay ku fiiriyaan maadaama dadkan aysan haysanin dad markaa wax baraayo oo aqoon siinayo oo markaa garab taagan aysan haysanin in canugii marka guri isku joogo nafci ma keenaysa maalintaad wax soo heshiska keen haddaa waaysidna iska dhaaf inaad tiraa canugii inu dugsiga ku soo celi taasaa danta ay kugu qasbaysaa waana arrin muhiim ah ma jiraan caruurta laftirkooda ayaga kuwa kusoo dhiirada inay idiin sheegaan duruufaha waxbarasho ee ku gadaaman waa la helaa inkastoo yar tahay arday waxbarashada sidaas u jecel oo ardada waxaa weeye hadda jirto waa lagu qasbaa ma ogi waxbarashada aad uma jeclo oo ma daneeyaan marka saa darteed waa la helaa arday sidaas oo kusoo dhiiranayso waxama haysan ama waalidkii waxwaa awoodi way ku dhahay laakiin aad bay u yaryihiin